waxaaba aynaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hadin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala heerkaynu joogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal barqa wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyoha cadaado hadaha kale ka dhegeystaan raadiyoha cadaado qodobada aad saaga ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona faahfaahiino dheeraad oo kasoo baxaya qarax khasaare geystay oo ismidaamin ahaa oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaana dhanka maamulka galmudug dhimashada ilaa toban qofood ayaa lagu soo warramaya inay gaartay halka dhaawacuna afartan uu ka badan yahay barnaamijka ayaa dhegaystayaal aad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka idigu soo gudbin doonaa maamulka puntland oo ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelixaaf iyaguna waa ay ka hadleen qaraxaasi ka dhacay magaalada gaalkacyo faahfaahiino la xiriira hadallo ay ka yidhaahdeen ayaan dhegaystayaal barnaamijka idigu soo gudbin doonaa puntlandna waxa ay wafdi u diraysaa gobolka gardafuul ay u bixisay ee ku yaala gobolkaasi waa ka tirsan maamulkaasi puntland kaas oo roobab da-ay ay go-doomiyeen wadooyinkii laga soo gelayay gurmad dhanka diyaaradda ama diyaaradaha ayay maanta gaarsiinayaan gobolkaasi barnaamijka sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan maxaabiis loo kala wareejiyey ciidamada new booliska iyo maleeshiyaad ku dagaalamay deegaan dhaca xuduudka ismaamulka soomaalida ee ethoobiya uu la wadaago gobolkan galgaduud barnaamijka ayaan dhegeystayaal idigu haynaa wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliyan waxay maanta hortagayaan golaha shacabka iyagoo su-aalo la weydiin doono barnaamijka dhegeystayaal waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan intaan barnaamijka ku guda jirno somalilan oo beesha caalamka uga digtay inay faragelin ku sameeyaan ee, ama ay soo farageliyaan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale guddiga doorashada maamulka somalilan barnaamijka ayaa dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaan gabagabada barnaamijka idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan oo aad dhegeysan doontaan aadna u xiisaha badan sidoo kale barnaamijka gabagabadiisa dhegeystayaal waxaan idinkugu hayaa aad ku maqli doontaan
Noo ducee madaxweyne, aanu ku ducayno wada ducayne, noo ducee madaxweyne. Noo ducee madaxweyne.
waa hagaag noo duceey madaxweyne barnaamijka gabagabadiisa ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijka saaxiibka karaama ayaa soo saaray anigoo jarmaarkaana oo idinla socodsiinaya oo diyaargarow wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan waa labiyo labaatanka bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabane magaalada gaalkacyo faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaaladaasi waxaa soo taraya khasaaraha ka dhashay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo xalay lagu weeraray hotel ku yaallay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hoteelka weerarka lagu qaaday waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliya cabdixamiid maxamed dirir taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad cabdicasiis cabdulaahi qooje iyo saraakiil kale iyagoona qaraxaasi ka badbaaday jugta qarax ayaa si weyn looga maqlay inta badan xaafadaha gaalkacyo islamarkaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda ugu yaraan sideed ruux oo isugu jira shacab iyo askar ayaa ku geeriyooday qaraxa xalayta ka dhacay waqooyiga ma- waa koonfurta magaalada gaalkacyo halka in ka badan labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la geeyey goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada gaalkacyo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday galmudug axmed ducaale geelixaaf ayaa ka hadlay qaraxa gaalkacyo isagoo tacsi u diray dadkii waxyeeladu ka soo gaartay weerarkaasi sidoo kale dadka reer galmudug ayuu ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan islamarkaana ay meel uga soo wada jeestaan cadowga si looga hortago falalka amni darro ee xilliyada qaar ka dhaca deegaanada galmudug ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka ay ku sugnaayeen taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya
danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin
waa hagdhegeystayaal weli qaraxa gaalkacyaha arrimaha la xiriira ayaan ku guda jirnaa madaxa xukuumadda galmudug ayaa isagu ka hadlay qaraxa magaalada gaalkacyo waxaana uu fariin u diray shacabka reer gaalkacyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii xalay lagu qaaday hoteel ay ku sugnaayeen taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka jenaraal cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qooje kaas oo ku yaalay koonfurta magaalada gaalkacyo sheekh shaakir ayaa marka hore waxa uu tacsi u diray eheladii dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay gaalkacyo isagoona kuwa dhaawacmay alle uga baryay inuu caafimaad deg dega siiyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir ayaa waxa uu furay hay-adaha amniga magaalada gaalkacyo inay muujiyaan feejignaan dheeraada si looga hortago weeraro iyo falal amni darro oo xilliyada qaar ka dhaca gudaha magaaladaasi sheekh shaakir ayaa waxaa kaloo hay-adaha amniga gaalkacyo ugu baaqay inay baaritaan deg dega ku sameeyaan weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka ay ku sugnaayeen taliyaha qey- ciidanka lugta ee xoogga dalka iyo taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka dowladda kuwaas oo ka badbaaday weerarkaasi ugu yaraan sideed ruux oo isugu jira dad shacab iyo askar ayaa ku geeriyooday weerarkii xalay ee gaalkacyo halka tiro ka badan labaatan qofna ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada gaalkacyo waqooyiga iyo koonfurta inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama hor waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta ayaad la dhegeysanaysaan puntland ayaa dhankooda waxay ka hadleen qaraxa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasiirka arrimaha gudaha dowladda puntland maxamed cabdiraxmaan dhammaan cad ayaa xambaarayey qaraxii sababay dhimashadii dhaawac ee ka dhacay xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan dhanka koonfurta qaraxaan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray hoteelka five star ee koonfurta magaalada gaalkacyo halkaas ay deganaayeen taliyaha ciidanka dhulka sarreeye guuto cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha ciidanka qeybta kooiyo labaatanaad cabdicasiis qooje waxaana lagu dhuftay gaari yaalay bannaanka hoteelka wasiir dhamacad ayaa ah eebbe uga baryay dadka qaraxaasi ku geeriyooday in- inuu naxariistii janno ka waraabiyo kor dhaawacana uu alle bogsiiyo isagoo baaq u diray shacabka ku nool magaalada gaalkacyo qaraxii xalay ka dhacay gaalkacyo ayaa waxaa ku geeriyooday ku dhowaad sideed ruux halka dhaawacun intaa uu ka badan yahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ay u kala qaybsan tahay waqooyi oo ay maamusho puntland iyo galmudug oo maamusho dhanka koonfurta waxaana inta badan falalka amni darro ay ka dhacaan waqooyiga magaaladaasi ee maamulka puntland uu gacanta ku hayo
walama huraane hawlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haynwalama huraane hawlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala hadin hayb hayb la sheegtiyo habar habar waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad ula dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan xildhibaano ka tirsan waa wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta hortegaya xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya waxaa maanta magaalada muqdisho kulan aan caadi ahayn ku yeelan doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kuwaas ay hortegi doonaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa la filayaa inay tagaan wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xamse siciid xamse iyo wasiirka caafimaadka foosiya abiikar nuur oo looga yeeray kulanka golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ayaa labada wasiir waxay wax ka weydiin doonaan su-aalo la xiriira xaaladda caafimaadka dalka iyo isbitaal ay wasaaradda caafimaadku la wareegtay iyo sidoo kale fatahaadii dalka ka dhacday sida loogu gurmaday oo wasiirka gargaarka wax laga weydiin doono saddexdii waa saddex sano kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay bilaabeen inay la xisaabtamaan golaha wasiirada waxaana horey baarlamaanka u hortegay wasiirada amniga gaadiidka iyo duulista hawada iyo sidoo kale warfaafinta
walama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin walama huraane hawlaha danteena waa hagaag markaana puntland puntland ayaa lagu soo waramayaa inay gurmud dhanka cirka u dirayso deegaano ay go-doomiyeen roobabkii dayrtii ay ka daayay dhowaan gaar ahaana gobolka gardarfuul saacadaha soo socda ayaa la filayaa in wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ay tagaan gobolka ay puntland u taqaano gardarfuul kaas oo dhowaan ka daayay roobab dabayla wata wafdigan oo ay qeyb ka yihiin guddi gurmadka uu madaxweyne ku-xigeenka u magacaabay inay qe- ka qeyb qaataan gurmadka dadka ku nool gobolka gardarfuul ee uu saameyn ballaaran ku yeeshay roobkii daayay wafdiga ayaa safar dhinaca cirka waxa ay ku tegi doonaan gobolkaas maadaama wadooyinkii loo marayey uu roob jaray sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland guddiga gurmudka fatahaadda uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa waxa ay gurmud kala duwan gaarsiin doonaan dadka ku nool gobolka gardafuul maadaama gobolkaasi uu godoon yahay islamarkaana aysan gelin ama aysan geli karin gaadiidka waa dhegeystayaal barnaamijka falanqeynta qaybihiisa dambe ayaan soo gaarnay saraakiil uu horkacayay taliyaha guutada shan iyo tobanaad mascuud waa jenaraal mascuud maxamed warsame oo ay qeyb ka ahaayeen taliska qeybta saddex iyo tobanaad iyo taliyaha ciidanka danab ee qeybta koob iyo labaatanaad iyo saraakiil kale ayaa deegaanka waa booran cadde oo ku- uu kala wareejiyey maxaabiis maleeshiya dagaalamay kuwaas oo lagu kala qabsaday dagaalkii maalin ka hor deegaankaasi ka dhacay saraakiisha iyo ciidamada militariga soomaaliya ayaa isla madasha kula kulmay saraakiil ka socotay ciidanka new boolis waxayna ku wareejiyeen laba maxbuus sidoo kale maantay oo xad ah ayaa la filayaa in kulanka dagaalkaasi lagu xalinayo uu ka dhaco deegaanka goohweyne si xiisada weli halkaasi ka taagan ee u dhaxaysa ciidamada new booliska dadka deegaanka loo xaliyo wahaga saaxiibyaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qeybihii dambe ee barnaamijka fala- waa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado alaaba xiliyadan kale waxaan idiin soo gudbinaa xubintii kalamaan aan idigu duux saaxiibada kalamaan
arreer kalamaanow deek war mahaytana dabaaldegii ciidanka booliska soomaaliyeed ahayti war dabaaldega boolisku shalay uu ku beegnaaye maxaa maanta loola soo doontay arwaaba yaabe anige haddii shali ku beegneed maanta maxaa looga dhig arbacamaa loo maleeyeyne warwarka warayinka ku darateena deeka maybalan dabaaldegaayay toddobaatan iyo lix sana guuridii ciidanka booliska soomaaliyeed maybanaha xasuusaday heesihii kooxda heegan oo ciidanka booliska soomaaliyeed gaadi jiran intahaan daqabadaa qaar ka sara banaan yahay taa kana qabyada tahay kay qaloola tahayo wayno qori afkiis aniga waxaan kaloon ku xasuustaa hibaad waxaad ku leedahay dhulkaada hooyo warheesahaas heesii hore ahaayeen heesihii dambe oo faashiyoonkale booliiska loo qaaday iga dhigaysta bulshada booliiska la shaqeeyeed warheesihii booliiska oo wadaniga ahaa oo aad wada taqaaneen oo inta badan cabdi bashiir indhabuur sameeyey waxaa ka dambeeyey qabyaalad jenaraal xaamid markii taliyaha booliiska laga dhigay heese ma ayaan rabnaa uu yidhi hadda wixii ka dambeeya maantana xafladdii sanadguurada booliska waxaa lagu soo bandhigay dhaantadii laga cayaari jiray jigjiga oo dirgixda la dhihi jiray marka waxaan la yaabay taliyihii yimaadaaba booliiska gobolkiisiinuu la doonanayaa aryaadhaha hal toog aniga haddii booliska madax laygaga dhigi lahay aniguna shilibka heley waayayiibow heley oo shugsugta ku jirtayaan ku khasbi lahay aniga lafteydu haddii madax laygaga dhigi lahaa waxaan ka dhigi lahaa heestii ahayd shiday shuruga ku raacay shariya shaydaan la naar war naga tag waxaasnaagaha yidhaahe durbaankayna ku tuntaane arooda aniga halkoosana haddii madax laygaga dhigi lahay cayaar fiican oo alimiin dalhan u soo saari lahay bulladiyaanna u soo saari lahaa arbilaaba yaa bisimo arbilaaba yaa bisimo bisino buurnagaya bisino abuurnagayaal bisino balaayo xita bisi aan ku sii lahay war mar hore afoor ba intifaaf loo kala baxay nin walba toogiis buu ka faa'idaysana warnimaya war ma haysiine sanad guuradii booliska ee maanta madaxda sare dalku kama qayb gelin ma kala wareega la yiri ma arbacay ku soo aadi weyday war amay dalka ka maqayin ood kama qabin war warkaanay dhex gelinine madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka intaba waa joogaan kamana qayb gelin waxaana la sheegay amnigooda inay ku aamini waayeen aniga laftooda dan madaxweynaha ha lahaa maanta kama qayb galay xafladda booliiska sababtoo ah madaxtooyada horteeda nimankii s y l weeraray dhar booliisay qabeen war markuu madaxweynuhu xilka qabanay dalka dagaal waa ku jiri aniga laftooda haddaan madaxweynaha aan lahaa maanta kama qayb galaan xafladda booliska sababtoo ah boolisku hadda ka hore madaxweyne cabdirashiid cali sharmaal ka dileen waraan nafatiiya madijeekaan madaxweyne ahaa maka qeyb gala fadna xafladii oo sababtoo ah ta kahora dulme eed ii hireen booliiska haddii ay horta anigu waxaan maqla boliisku inay isku fac yihiin abwaan cabdibuux yuusuf xasan asagaana wax ka weydiiha warnimada madaxdu lama isku heli maayaan inay madaxda booliiska ninjeclaysi ku magacaabaan oo aysan waxqabad u eegin amnigoodana ku aamini waayaan isku heli maayaan oo waaba yaabe ammaan lisku aamina haddii la waayo doorasha qof iyo cod asay ku dhacaysaa marka gooyowo warma hayside haddii laga baqay booliiskii waa maxay doorashadoodu fadhida oo horta madiidana soomaaliyeed may bahaysadee lafti jeeliya ludina jeeliya reed may dheega jiray ma degana warkaaguye baldocoon isugu bayr waxa kugu daran sheeg hallagaada weeye barnaamij war ma haysaane geedda soomaali la yidhaah hagaagna isuma raacdo ismana hurayso markii meel wax ka dhacaan ayay isu damqataa oo isu deeqdaa marka kalena haybhayb kama dhammaato iyo inay ishifto waxaa maanta yimid muqdisha wafdi ka socda somalilan oo lacag nus milyuun doolar ka badan wada oo deeqa oo ay ugu tala galeen dadkii fatahaaduhu ku dhaceen waxaana soo dirayaa layidhi wafdigaas madaxweynaha somalilan muuse biixi war saxlalaya wax kala qaldan yihiine markii horeba siyaasadda iyo soomaalinimada labay kala ahayd war haddii saas ay tahay maanta laga bilaabo muuse handaraab aan ka bedelni muuse gurmud aan u bixini warnimada war ma haysaane waxaa hore loo yidhi tiradii walaalaa hadday cudud istaageerto tawfiiq dhexdoodiiyo hadday tala wadaagayso tusan iyo wanaag bay helaan kuna tisqaada taag ma leh aboor kuba sidii awr tabaadiya waa waxa tintaa leeg awood lagu tilmaamaa tiro badan markay ururtay u biirshay tamartiisa waa kaa tudumaduu turqaya taagay aragtaane waana shay tilmaankuugu filan kuu tusaala waxaan dhihi lahaay ow ismahuurtaan heshiisehey kala heertaa kaahey baad roon ismahuurtaan heshiisehey kala heertaa kaahey baad roon haye kalmaada hebelanaye cusuba uu mariido lagoahayni irmaanshow kurii aridii lowgii masiidmaa ogayni ayaasiini dhagankii ii jireynololeaafey iinkii ashuuradii niski diraysan araawi araadii saayka haytay iimaantini gubi adiga awshay dilaw aadisa sayisaanow aysirabtishay dilaw ilaadis ogoontaba aadaman lahayn baryaadhaha waxaan maqli jiray qardhooquman baan ka qaylinaya mahaddaan kala qaaba qowsayn maday isaaqaan haanqtiisa qaati ka joognay beriga adoogiis kenyaya warwar ma haysiine madaxweyne lafta gareen xafladdii sanad guurahaysaas oo ka khudbaynaya war la yaab laha ka soo baxay siyaasiyiinta maalin kasta dhahaya baydhabaa dad lagu xasuuqay waa beentood buu yidhi dad siyaasadeed bayna ku raadinayaan ee hadday daacad u hadlayaan kuwii gaalkacay lagu xasuuqay maa sheegsheegaan warnimiyo maysin lahaa oboolo afartan sano duugina alan nahri sulankigaara oboolo golongiisu waan andorontawiisi waleere mayusun haanasnamaynka dawi aree andarog andarogtaada maaqaane war la yaab lahaa loogu jawaabo lafta gareen xildhibaan mahad salaad wuxuu yidhi lafta gareenow meeqaa koonfur galbeed ka soo jeeday oo muqdisho dad ku xasuuqday weliba xildhibaanku wuxuu ku sii daray madaxweyne lafta gareen waxaan kula tali lahaay wixii mooryaanu xasuuqday iyo wixii shabaab xasuuqay aan isla tuurno mid koorna qabiil ma ahayne araada war ma haysiine qadiija maxamed diiri iyo ku-xigeenkeediyaa isku dhacay baabuursiga waa la jaray daskidhoolama bilowtan arraa wasiiradu waa isku dhacaanana dhegaysan ku leeyahay ayaan hore qadiija waxay tidhi doorasho qof iyo cod dalkan kama dhici kartee dadkayaan been loo sheegin waxaa kalay tidhi go'aanka doorashada madaxweynaha ma iska lehe barlamaanka iska leh ruux haddii la doortee darajadii la saariyo xilkiisiina daryeeli waayo dawa bukootin waaya ama dawa dhacday intaas markay dhacday ku-xigeenkeediyaa laga hor keenay waxaasna yidhi wasaaraddan wax howl ahoo ay qabatay marnaba ma jirto waxaana ka shaqay wayna wasiir khadiijo iyadana waxaa shaqo ka dhigatay libaax laba ma ah iyo ammaanta ra'iisal wasaaraha wasiir khadiija ma intay qalaysa iyadiyaa la qaybihaayay walaadna kahor waxaa la yidhi wiil iyo gabadha cuntada la isugu dari jiray gabadha wiilka waa ka boobi jirtaa layidhi labada gacmooda ku cuni jirtay cishadii dambe ka cabtaa layidhi qofba gaaraa loo siiyey gabadhiyaa keligeed bilowda dabeecaddii oo labada gacmood ku cuntay markaasuu dadkii daawisiyo balarka wixii ay igu hay jirtay isku haysaaye marka hadda labadii nolol waxay dadka kale ku haysay miyay ayadii isku haysaa war horta nabad i nolol walba ma hadlahayaan laakiin koobireedkana dhibo haya war wixii saddexdii sano la soo dhaafina qarqarinaye sanadka u dambeeya ma qarsoomayaan sheekadu waxay iskugu soo caruurtay waa kala hufkii iyo kala haadintii war war ma haysaana wasiiradii maaliyadda oo bayla u weyn yahay kismaayo isugu tageen reer kismaayo deegniilaha efisanin weydiyeena shirkoodana maanta madaxweyne axmed madow baa furay waxayna ka wada hadlayaan baa la yidhi dayn cafintii xasan axmed madowbana wuxuu yidhi dhexdeenna waxaan isku hayna dib noogu dhigo arrintan beesha caalamku naga sugayso aan iska dhammayno ow ducaalaabayla duur cidla deeqtaalow iska daldaasha ducaalaabayle duur cidla deeqtaalow iska daldaasha warwar ma haysiina madaxweyne siciidani wuxuu yidhi beesha caalamka waa wada hadalnay doorashadana waa ka wada hadalnay wakhtigeeda inaysa dhaafinna waa lagu heshiiyey hadda nimanka meesha jooga ama meesha ha banneeyeen ama amarka ha qaateen horta beesha caalamka doorashadan yaxaa ku diray duf ha ku baxaaneen wallaahi uma wallaahi inaanaan yeelayn ama nala shaqaysta ama waan idin ridaynaa waxaan idiin sheegayaa inaan marnaba nala cabsi geli karin warwar mahaytana doorashadii galmudug marki tumanaada jadwal lansuubi laakiin hata wasiir qarafaan weliba eray uunta moodeerna ukii kama dambe suusuwan lijeeda wallaxnifleey goosku walateene inta saacaddii laabanteen suurta la afuufin ay dunida sii saaran yaheen noola soconayo ummaddani ma suulaysa oo saa allaa yidhi saymaha markaa ay geshiyo surul xidhiidhiyoonba ay sigatabu eebbahaysa mata saara maantana sansaankaan arkiyo sawirka- sadarka ii muuqda saadaashu waa khayr sidaan saaka ka arkaaye markii saxalku naga guuri lahaa sabanku weeyaane samir buu xaq u baahan yahay lagu sugnaada sareediya ilaahowna sii sameeye liibaanba soofaalinimadana allow naga salaameeye warnimayo waxaa la yidhi in dhoweydba garaygii ka telow quruxda fiicnaaye sababtoo ah shacabkii murtida garanba maayaane madaxduna abwaanay noqdeen gebi ahaantooda wasiirraduna sheekooyin bay hees ka dhigayaane jacburkiina dhowaan bay rabaan inay halleeyaane inta aysan soo gaarin oo nala ka shaashaynin gabadhan jeclaan doono waa inaan ammaanaaye hanti yaradii adigu nabcayd waan ka soo baxaye ayax soo qaldoomaa ku degay degaaladeenniiye adigana lix iyo toban xabbaan kaaga qalayaaye oo hilib macaan baan rabaa inaan ku siiyaaye dayladiisa goortaad miqdaad ku cayilaysaaye kaalay ila cashee waa hunguri aan la dayn karine intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warmaya warmaysiine cabdiraxiin sacadda wuxuu yidhi shinnidu markay guurayso waxay joojisaa dhalmada malabkeena way cuntaa abwanguuro kale mana ha u jawaabay wuxuu yidhi shinnidu waxay malabka ka samaysaa geedaha alla abuuroo dhan ayuxuna wuxuu cunaa geedaha alla abuuroo dhan sidaa darteed malabkuna waa daawo ayuxuna waa daawo war ilaa hadda laba qof oo meelo sidaasaa sheegaysaa anuu maahan gobolay xaalaantay maay war muday hore aan tinaa aryaadaha hadda ka hor sheekh nuurudiin rooble xuurshow allah u naxariistay wuxuu yidhi abeese lugooley waa xalaal laakiin dheriga nuur rooble ka koxkoxay maysuu yidhi war ayaxa iyo malaayiga labaduba waa xalaal xataa bireed ma rabaan war hadda cadaado koombada ayaxa waa saddex doolar war meesha caalamka waxay ka saartay in doorashada soomaaliya aysan wakhti iyo dib u dhici karin war waxay tiri wax mudukorasna ma jiraan war beesha caalamka doorashada soomaaliya maxaa ka galay war isnay beelilihi aan u ballahayne ciidamada kumaandoosta ee danab waxay dhihi jireen maska ma cuntiin sideed u cuntiin hadda waxay maraysaa ayax ma cuntiin sideed u cuntiin ayax ma cuntiin sideed u cuntiin ayax ma cuntiin sideed u cuntiin lugayga amasana seena amasan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane
waagee dhegeystayaal saaxiibayaal intaa waxaan jeclaha inaan kusoo afmero barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka dhegeystayaal waxaa idiin soo saaray saaxiibkii karaam anigoo jarmaarkaan oo idinla socodsiinta barnaamijkan mid nabad ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Nodducee madaxweyne, aanu ku ducayno wada ducayne. Nodducee madaxweyne, Noo ducay madaxweyne, aanu ku ducayno wada ducayne. Noo ducay madaxweyne.
nodducee madaxweyne, aanu ku ducayno wada ducayne. Nodducee madaxweyne, Noo ducay madaxweyne, waa dadkaygii faracdaydii
caloosha qabiilka degay intuu qalbiyada utaan degine dawiyo dhaktar mau samaynaa dawiyo dhaktar mau samaynaa
madiidayna dib u heshisiin madiidayna nabad dadalkeed madiidayna inaynu dodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
caloosha qabiilka degay intuu qalbiyada utaan degine dawiyo dhaktar mau samaynaa dawiyo dhaktar mau samaynaa
madiidayna dib u heshisiin madiidayna nabad dadalkeed madiidayna inaynu dodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale raciid baanu nahaye awooddaada noogtee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale raciid baanu nahaye awooddaada noogtee